sidii aad warkaba ku maqlayseen meydka siddeed iyo toban qof oo la aaminsan yahay inay tahriibayaal yihiin ayaa maanta la keenay magaalada boosaaso ee puntland kadib markii doontii ay saarnaayeen ay kula qalibantay xeebta deegaanka mareero oo dhinaca bariga ka xigta magaalada boosaaso ilaa lixdan qof ayaa la sheegay inay doonidaasi saarnaayeen balse ilaa haatan la helay shan qof oo badbaaday soddon iyo toddoba kalena la laayahay waryahayaga magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaaladaasi toban iyo siddeed qof oo meyda ayaa la keenay isbitaalka guud ee magaalada boosaaso kadib markii ay gadoontay dooni siday lixdan qof oo tahriibayaal ah oo ka dhooftay xeebta mareero oo qiyaastii magaalada boosaaso dhinaca bari ka xigta toban kilomitir waxaa kaloo ciidamada ammaanku ay soo heleen shan qof oo ka badbaaday doonidaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka puntland murwe saynab ugaas yaasiin oo saxaafadda kula hadashay isbitaalka guud ee magaalada boosaaso ayaa sheegtay in dadka dhintay ay isugu jiraan qoomiyadda oromada ee dalka etoobiya iyo kuwa deegaanka ah waxay kaloo sheegtay in tallaabo adag maamulka puntland uu horey uga qaaday arrimaha tahriibta nasiib darase ay tahay masiibadani mid weli socota dadka annaga meesha nolol ku keeno oo meydka ah waa dad meydoo siddeed iyo toban qof isugu jira oromo iyo dad deegaana inkastay oromo ay u badan yihiin dadkaasu marka waa dad soo haftay dadkan waa dad badda ku dhacay haftay baddana ku dhintay dowlad ahaan annagu sidaa la socotaan tahriibta waxaa laga qabtay tallaabooyin badan oo lagaga hortegaayo waa la yareeyey laakiin masiibadaasu weli waa ay socotaa doonidu sida la sheegaayo dad badan bay waday dadkiina wax badani kama fikan lambarka ama maxaan ku dhahaaye ciidankaa idiin sheegaayo laakiin waxaan dadka kula talinayna kuna wacyigelina una sheegaynaa qaar ka mid a ehelada dadka dhintay qaybtood ayaa yimid isbitaalka guud ee magaalada boosaaso waxaana ay v o e da u sheegeen in dadka dhintay ay ka dhex heleen qaar ka mid ah dadkii ay qaraabada ahaayeen ee la socday doonidaas kuwo kalena ay la'yihiin nolol iyo geeri laba gabdhoodaan ku gabtay labada gabdhood midna waxaan ahay eedadee baan dhashay midna waa qaraabada anagama kole xaafadeena uga harnay anaga waxa adig shala subaxi afar saac baan aamin wax midee cunay labaa helna hal wiil aga maqan wejigooda aqoonsan mas-uuliyiinta laamaha ammaanka gobolka bari oo ay v o eedu la xiriirtay ayaa sheegay inay weli baadigoob ugu jiraan sidii loo heli lahaa dadka weli lala'yahay ee saaraa doonida degtay faadime yaasiin jaamac v o e boosaaso